tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa deb xoogan oo maalintii shalay uu ka kacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya debkan ayaa ka kacay guri ku yaala xaafad lagu magacaabo jeer goroob oo ku taala degmada yaakshiid ee gobolka banaadir sida ay kusoo warramayaan xogahaan helayno debka ayaa kasoo bilowday koronto ku jirtay guriga waxaana ka dhashay debkan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur maaliyadeed oo baaxad leh muuqaalo lagu baahiyey baraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaa lagu arkayaa guriga oo aad u basbeelay iyo hantidii tiile oo gebi ahaanba ay gubatay wararka ayaa intaa ku dareeya in debkan uu ku geeriyooday wiil afar sano jir ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaasoo hadda lagu dabiibayo goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada muqdisho dadkii lahaa guriga gubta ayaa sheegay in debdemiska dowladda federaalk ay soo daaheen ayna u soo gurmadeen dad kale oo kaag dhowaa goobta taas ayaa loo sababaynayaa inuu ku fido meelo badan oo ka mid a guriga damiintiisana ay saacado badan qaadato qaar ka mid a ehelada iyo dadkii kaag dhowaa guriga uu dabka ka kacay ayaa la hadlay warbaahinta waxayna faahfaahin dheeraada ka bixiyeen sida ay wax u dhaceen gurmad ma aana helin ilmahayna waa ku dhammaadeen waxaa shacabaa gooyey oo sameeyey inay naga noo soo gurmadaan dadka diriska ah oo shacabka ahaa noo soo gurmaday khayr alaas max noo yimida goor dambe oo wixii kaawaceeyay ay yimideen oo laysku dhammaaday meeshaan maaragtay waxaa ka dhacday masiibo rabaani ah gurigan oo maaragtay adeerkeenna cali iyo habrirtay hibo sheekh ismaan iyo walaashay shukri cunug yar oo afar jir ah ugu geeriyooday wuxuuna ka kacay dab oo koronto xaggeeda ah marka innaa lilah wa innaa ilay raajicuun aan leenahay waa masiibo alxamdulilaah xag rabbi wax ka yimidana waayay marka guriga abtigay iyo adeer ilmihayga adeerkood buu isku leeyahay marka waa dhibkaanaa dhacay cunug yaraa nooga dhintay oo afar jir ah yaa marka xanuunkeeda ma la soo koobi kara maanta gurmad aniga kolleyto aniga markaan imaanayey waa kolley meesha waa la buuxay laakiin gurmadka aad iyo aad u soo daahay markii oo dhibku dhacay waxaa la rabaa wuxu inay diyaar yihiin waddooyinka iyo noo furan yihiin laakiin alxamdulilah kolley masiibo oo rabaaniya waay midaan laakiin alxamdulilah marka inay si degdega aniga gabadha cunugka dhinta walaashay waay habaryartay ayaa dhashay aad iyo aad xanuunkan maba soo koobi karnaba annaga nahaay mid hantiyeed waxaan ku leeyahay guri dhan oo gees ilaaga gees dhisnaayo boos dhan oo dhisnaay oo waxba maanta aysan ka harin qaadaba allah ugu yaraat ha ugu yaraatee aan laga badbaadin ayaa horta meesha ku burburay intaas waxaa noogaga sii xanuun badan annaka cunug yar oo afar jira ah ayaa dabka nooga basbeelay oo maanta halka ku geeriyooday
debkan ayaa imaanaya xilli muddooyinkii tagay magaalada muqdisho oo degmooyinka ka kooban tahay iyo hareeraheeda ay ku soo badanayeen debab galaaftay nolosha dad badan oo u badan dumar iyo caruur waxaana intaa dheer burburka guryaha in badan bulshada reer muqdisho ayaa sheegaya in mar kasta qoliyaha isku magacaabay debdemiska markii lagu wargeliyo inuu deb kacay aysan horey ka imaan taasna ay sababto khasaare hor leh oo ka dhasha debka iyagoo marar badan la hadlay qoliyaha debdemiska laakiin codsiyadii ay jeediyeen aysan dheg jalaq u siinin